بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قدنا عشر كشناد كتابك أبو شجاع وحانا سو يا شيخ محمد شيخ عمر ديرر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه waxaynu runtii caawa ka warramaynaa mawduuc aada u muhiima in la ogaado oo la xidhiidha nijaasi maxay tahay nijaasta uu islaamku yidhi ha la iska nadiifiyo oo su-aaluhuna habeenkii dhawayd ka imanayeen maxay noqonaysa maadaama qofka muslimka ahi nadiifuu yahay waxa uu ku ammaano yahayna nadaafadda ay tahay maxaa la iska nadiifinayaa ila waa suuragal qofka caqligiisa haddii loo daayo waxyaabaha qaarkood oo uu nijaasu tixgelinayaana inaanay nijaas ahayn waxyaabaha qaarkood oo daahir uu tixgelinaya inay nijaasiyiin faslun wa kullu maa'icin wax kasta oo qoyanoo kharaja min asabiilayni labada waddo ka soo baxaa najisun weeye ila almaniy manida bani aadamka ilaahay uu ka abuuray mooyaane ama manidaba mooyaane intaasi qaaciidu ka dhigay labada sabiil ama labada waddo halkaa saxarada iyo kaalidu ka yimaadaan wey labadaa xubnood wixii ka soo baxay ee qoyan sida badan dee wax qoyanunbaaba ka soo baxo dee qofkii bani aadamkaaba waa qoyan yihin waa nijaas waxa u daliilana dee nusuus badan oo uu ka mid yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa tabaraza lixaajatii ataytuhu bimaain fayaqsilu bihi anas baa wuxuu leeyahy waa anas ibnu maalige markuu nebigu suuliga galu dee muraadkiisa dhammaysto waxaan u keeni jiray biyo si uu isugu nadiifiyo dabcan waxaa la iska nadiifinayaa waa inuu yahay wax nijaas waxaa labaadoo u daliila xadiidkii aynu hore usoo xusnee cali laga warinayay bukhaari iyo muslimna ku sugnaa waxa uu leeyahy kuntu rajulan maddaa'an faاstaxyaytu an as'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ dhareerkaa yare xubinka taranka caadadiisa ka yimaadaa iga iman jiray buu ihi cali oo igu badnaa arrintii dhib bay igu keentay rubama dee inuu maydhashadana maaragtay badin jiray isaga oo moodaya in laga maydhanayo kolkaasaan ka xishooday nebigii la weydiinayayna calayhi salaatu wasalaam oo cali dee nebigu muxuu ahaa dee sodog buu ahaa sodogna dee arrimaha ilaa heerkaas xoogaa dabeedna waxaan u yeedhay buuhi saxaabi saaxiibkaya oo la odhan jiray miqdaad ibnu laswad anigoo doonaya masaladan inaan ogaado usluubkaa wanaagsanna maro waxaan idhi buuhi miqdaadow bal arrintaasa ay haysatee xubinkan waktigaa dareenkaasi yimaadaan waxaa arkaaye bal nebiga ii weydii rasuulku weydiiyey sala allahu calayhi wasalam kolkaasaa nebigu waxa uu ku jawaabay waa laga weydiisanayaa riwaayada muslim waxay la dheerayd xubinka tarankuu maydhayaa ama wasakdaa yari halka ay gaadhay adiyo jeer qofku markuu wax dareemo waxaa yar jidacsane ka yimaada intii uu jidhka ka gaadhgaadhay iyo maryaha ayuu iska maydhayaa waanu weysaysanayaa marka lasoo ururiya macnaheedu waa sida kaadidoo kale une dee kaadida waana laga istijoodaa waana laga weysaystaa meeshay gaadhayna waa la maydhaa kaasina isaguna waa daliil labaad oo tilmaamaya wixii xubnahan ka soo baxa in la maydhayo laakiin manida bani aadamka ilaahay uu ka abuuro ama xataa taxayawaankaba iyadu dee nijaas maaha iyadu waa daahir weeyaan sababtuna waxa weeye dee waa ka duwan tahay oo iyadu waa asalkii xayawaanka allaahuma ilaa dee manida ayga iyo doofaarka taasunbay gaara u xusaan fuqahadu inay nijaas tahay laakiin xayawaanaadka iyo bani aadamka biyahoodan taranka iyagu nijaas ma aha nijaas ma aha waxa u daliila inaanay nijaas ahayn caaisha radia allahu canha waxa ay leedahay nebiga ayay maradiisa kasii muuqan jireen markaasaan aniguna ka jijibin jire oon ka daadin jiray waktiga ay engegaan biyaha taranku bal iska tek intuu ka iska tago ayuunbuu iska tukan jiray uun manaa marada iyagoo ku yaala haddii la idhaha dee waa nijaas qofkii bani aadamka asalkiisibaa nijaas boqonaya noqonaysa ama xayawaankiiba marka waa daahir iyagu waa daahir wey saa darteed qofku haddii uu isku ixtilaamo dee daruuri maaha maradii inuu iska maydho macnaha asturaad ahaan inuu isaga maydho iyo cid baa kugu arki mooyaane iyo nadaafad ahaanun inuu isaga maydho mooyaane nijaas ma aha biyaha ilaahay uu ka abuuraya bani aadamka sidaasuu uga soo reebay xubnaha wixii ka soo baxay bay ka mid yihiin iyagu nijaasna maaha qofka qoqoyaanka iyo waxyaabahaasi wagaslu jamiici alabwaali waalarwaafi waajib waxa uu ku uhi wagaslu jamiici alabwaal kaadi oo dhan in la maydho iyo waalarwaaq digooyinka ama saxarooyinka in la maydhaa waajibun waa faral faral weeye ilaa bawla shabiy ilmaha yar kaadidiisii mooyaane alladii kaasoo lam ya'kul iطacaama aan raashinka cunin fa innahu kaa isagaa kaadidiisa ah yadhur waxa uu ku nadiif noqon doonaa birashi ilmaa'i calayhi in biyo un lagu dul shubo waxau ihi kaadii oo dhan iyo digadii oo dhan ama dad ha lahaado ama xoolo ha lahaadeen waa wada nijaas midun baa laga soo reebayaa buui waa madhabtan shaaficiyada kolka ay marayn midka laga soo reebaya waxa wy ilmahaa yar ee isagu labada sano aan gaadhin welina raashinka aan cunine kaadidiisu aana isbedelin isaga waa laga soo reebaya xagga daliilka kolka la eego waxa u daliilo kaadi inay nijaas tahay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ee tilmaamaya nin reer miyi inuu nebiga u yimi haddii uu wax faa'iidaystay ama arrinkiisii u dhammaystay kadibna kaadi baa yaro qabatay oo daaradda masaajkunbuu kusii daayay ila reer miyigu bannaankay iska jecelyihi haddii suuligaiyo la idhaa dooxa maad kala dooran dooxunbuu dooranaya waa kuwii soomaalidii hore odhan jira jeebkaagu yuu madhanin ilaa kaadina waa lagu qabsadaay macnaha askariga ku qabta ee dooxa kuu diidan ile waxaad iskaga reebtane cumuuman waxaa dabeedna ninkaasi halkaasi ku kaajay qayb masaajka ka mid a asxaabtu haddii ay huruufeen ay kusoo boodeenna sida inaguba dee qofkii maanta halkaa ku kaajo masaajka aynugu soo boodi lahayn oo kale ay ugu soo boodeen nebigu waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam waaba iska daayay waa la daayo wuu dhammaystay masaajkuna dabcan wuxuu ahaa sibidh muu ahayn iyo roog toone ciid buu ahaa masaajka nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dee ma sibidhaysnayn kolkaa wuxuu ihi bal kaadida ha dhammaystee daaya markuu kaadidii dhammaystay ayuu yidhi wadaan biyo ah ku shuba halkii uu ku kaajay wadaantii baa lagu shubay isagiina wuu u yeedhayoo fariintii unbuu u dhiibay waxbarid ahaydee wuxuu ihi masjidkan wasakh iyo saxaro iyo kaadiya looma dhisine waa meel ilaahay lagu caabudee ka ilaali maanta wixii ka dambeeya dasba daasay ku dhammaatay haddii dee uu ka goyn lahaana ay ka goyn lahaayeenoo iyaga loo dayn lahaa kaadidu isagana way ku daadan lahayd dadka kusoo cararayna way ku daadan lahayd masaajidkana meelo badan bay gaadhsiin ay gaadhi lahayd caafimaad ahaanna waxbay isaga u dhimi lahayd cuqdadina way ku dhici lahayd ila waa ninaan loo tudhin wixii oo dhan intaasu ku baajiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa mucalimnimadiisa iyo xikmadiisay tilmaamay maanta halkan waxaa inaga khuseeya inuu kaadi maydhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa labaad oo inaga khuseeya ciidda sida loo maydho ciid haddii la idhaahdo hala rifo dee ma dhammaato sibirkaa la xeedha ama wixii dee dee masaxane ciiddu lama masaxay iyada biyuun baa lagu badiyaa besba saasay daahir ku noqotaa kaasi waa daliil wey muujinaya markaas dee waxyaabahaas kaadidu inay nijaas tahay xagga marka la eego digada iyo dee kaadidii garanay laakiin digada iyadana waxaa u daliila bay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabii uu u dirtay dhagaxaan uu ku istijoodo oo biyaha ka hor uu isticmaalo wuxuu u keenay laba dhagax iyo saalo saaladii wuu tuuro wuxuu ihi innaha rigs labadii dhagaxna wuu isticmaalay rigs waa wasakh baa maaragtay culimadu ay ku macneeyeen siiba madhabtani oo iyadu suuragal maha wixii dee wasakhana in la isku nadiifiyaa ilaa shaygii nadiifabaa wax nadiifiya marka saaladaasi waa wasakhoo iskuma nadiifinaya igada waayo taasina digada ayay daliil u tahy ilmaha yar oo weliba inanka ah inanka wakhtigaa yar ku jira labada sane aan caano un caday inaanay kaadidiisu nijaas ahayn ee macnaha ay rushayntu ku filan tahayna waxa u daliilay isaguna xadiidka saxiixa ah ee tilmaamaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay gabadhi u keentay ilmay inan yar oo aan weli wax cunin dhabtiisuu ku fadhiisiiyey nebigu maadaamuu ahaa nebi naxariis badan oo dadka yaryarkooda iyo waaweynkoodaba jecel isagana dee waa laga barakaysanayoo ilmahan yar taariikhday u gelaysaa inuu nebigu dhabta saaray candhuuftiisana dan xanaga u mariyo dee barako dheeraada buu helaya kolkaasuu ku kaajay nebiga dhabtiisii nebigu in yaroo biyaa-un buuhi keena fa nadaxahu walam yaksilhu wuu ku rusheeyey mase maydhin maydhinna jijibin iyo maroojin iyo biyo lagu badiyaa loo yaqaana wuu ku yara rusheeyey uun inanku waa kaa oo inantii maxaa looga godobgalay ha odhanini iyadu cillada ay culimmadu ka hadleenoo waxa ay leeyihiin laba sababood ayaa iska jiri kara oo farqi u noqon kara inanka iyo inanta idi waxa weeye waaba suuragal inay kaadideedu ka yar adag tahay ama ay ka duwanta sida biyaha taranka ee ragga iyo dumarkaba dee ay u kala duwan yihiin xagga muuqaal ahaan ay u kala duwan yihiin waa suuragal taas waxa labaadoo suuragal ah inanka inta badan dadku way yaro qaadqaadaan oo waa la yar dhunkadaa kor baa loo qaadaa sidsididiisa iyo waxaasaa badan marka haddii kaadidiisa la adadkeeyo hawshiisaa badanaysa laakiin inantu inta badan hooyadeedunba haysa ama xaawalaydaasuunbay ka agdhowda faariqa labaaday sheegeenna waa kaa mas'aladan dee culimmadu iskuma wada waafaqsanaa kaadidii iyo saxaradii dadkiiyo xoolaha laee dadka la garay inay nijaasta waa la isku waafaqsanya laakiin taa xoolaha xoolaha hilibkooda weliba la cuno geela adhiga lo-da digadooda iyo kaadidooda way qabaan culimada qaarkood oo tilmaamaya inay daahir tahay oo waxa ay leeyihiin ta u horraysa weeyaana kaadida geela in la iskuba daweeyo ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam oo nimankii caloosha ka xanuunsaday waa kii ku daweeyey ta labaad xagga digada kolka la eego waxaa dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku tukaday xero adhi ama uu fasaxay in xerada adhiga lagu tukan karo marka digadii iyo kaadidii taasay u soo arooriyeen daliilkii aynu soo qaadanaynay ee sheegayay saaradan iga tuur waa wasakh waxay kaga jawaabeen riwaayooyinka qaarkood baa lasoo helay sheegaya innahaa rawhatu ximaar waa dameer digadii iga tuur marka dameer digadii maadaama ahayd dee looma daliishan karo xoolaha cadkooda iyo caanahooda la cunayo la cabayo halkaasay mariyeen bacdu salafna dee xoolaha way fuulayeen waa dhaqanayeen kaadida ku duulduulaysay jihaadka marka ay ku jiraanee xaaladdu adag tahay waxa wasakhdoodu way soo gaadhaysay wax iska maydhi jirayna lama sheegin wax daliilahoo adagoo intaa aan ahaynna looma hayaday leeyihin waa mas'ala khilaafiya laakiin aad ku ogaanaysa uun in dee ay maaragtay farqigeedu waynu soo koobnaye uu intaa yahay qolyaha daliishanayaana inay intaa soo qaadanayaan xadiidka qolada kalena ay ka jawaabeen waxaa xusid mudan innagu maadaamaynu nahay dad xoolo dhaqato ah dee malaha madaabaha sheegaya inay daahir yihiin baaba u dhib yarba dadka oo marka dumarku ama idaha lisayaan ama ragguba geela u lisaya laga shaqaynayo ama la dhibaynayo ama lagu tabacayo dee waa aragteen waxaa ka saydhsaydhma kaadi iyo dee digaba waa ka duulduulaan marka dee diintuna waa yusri taa waa loo cuskan karaa madaahibtaa waynu kasii soconaynta waxa uu yihi walaa yucfaa lama dhaafayo can shayin min annajaasaat nijaasooyinkaa aynu soo sheegnay wax ka mida lama dhaafayo ila alyasiira in yar mooyaane min addami waalqayx oo dhiigga iyo dheecaanka ama malaxda ah kuwaa waa la dhaafi karaa wixii yare basiida wamaa shayna waa la iska dhaafi karaa isaguna maydhiduma baahanaya iyo iska ilaalin laa nafasa lahu saa'ila dhiig dareeraya aan lahayn laa nafasa aanu u sugnaanin dhiig saa'ilatun lahu u dareeraysa dhiig dareeraya aan lahayn tiibuu fasiraa wuxuu idhi idaa waqaca marka uu ku dhaco fil inaa weelka dhexdiisa marka uu ku dhaco xasharaadka aan dhiigga lahayn wamaata uu fiihi uu ku dhinto fa innahu laa yunaajisuhu ma nijaasaynayo nijaasta wuxuu sheekhu xusay marka nusuusta la eego loo dhabagalo dhaqankii nebiga iyo asxaabta ama salafka waxyaabaheeda yaryar waa la iska cafiyayaa sida maalan dhiigga yaree basiidka ah deecaanka yar iyo malaxda yar iyo wixii yare basiid ee duldu ah mararka qaarkood bay dhacdaa in meel intay ku dhiigto marada wax ka yaro taabtaa ama neefaad gowracday wax yaroo basiidii kaaga soo duldulo amaba xasharaadka qaarkood dee tagfi waad malaa dulcad soo rag badani soo mariye wax badni kaaga daniinaa bahalkan tagfida iyo iyo bahalkaa kale la yidhaahdo muxuu ahaa tukaanka ahaa kuwaasi iyaguna waxbaa ka dulduula marka deecaamadaa yaryar dhiiggaa yare basiidkaa inahaasi maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj macfi bay noqonayaan wax la dhaafo oon cibaadadaada waxba u dhimaynin weeye waxa labaadoo isaguna aan dhib lahayn buuhi xasharaadka had iyo jeer aan dhiigga lahayn ama ku fadhiiso ama ku joogso ama marada ha kaaga bururo ama weelka ha kaaga dhaco xasharaadka aan dhiigga lahayna yaryar sidaa ama diksiga ama bahalkan kale kaneecada ama shinida weelahaas nafasa laa nafasa lahu saaila nafasku maanta dhiig baa lagu fasiraya waxaan maaragtay dhiig dareeraya lahayn ilaa neef wuu leeyahay oo waa noolaya markuu weelka ku dhucuu ku baktiyo nijaasayn maayo waxa u daliila xadiidka rasuulka ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ah ee baabu dahaarana loo daliishanayo baabu sixa qaybta caafimaadkana loo daliishanayo labada baabba waa loo daliishan karaa qaybta caafimaadka iyo qaybta dahaarada xadiidkaas abi hurayra warinaya nebigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum diqsigu marka uu ku dhaco mid idinka idinka mida weelkiisa falyuqmisu kullah hoos ha u wada tiimbiye sharaabka uma liyatraxu ha tuuro oo dabeedna intood ha su wadagelisa ka saar malqacad qaad ama caadaytod ha su wadageliso dabeedna ka saar oo ka tuur wuu sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam sababtan intuu hoos loogu geliyo dabeedna laga tuurayo wuxuu hi faina fii axadi janaaxayhi shifaan wa fi laakhari daa labadiisa baal midna dawaa saaran midna cudur ila nebigu waxau ahaa dakaatirada waaweyne dakhaatiirta ee dakhtar isagu jaamacadda ilaahay ka soo baxay buu ahaa ilan kuwan kale waa iska garifgarif waaya saas u xus akhiiranna haddii la diraaseeyey oo mijhar iyo microscob iyo culimadu ay ku eegeen oo culimo muslimiini ay u dhabagaleen waa la arkay aanay dhacaysa beryaha qaarkood in laguba dawayn jiray duksiga mardaaga iyo dadka dhaawaca way dhacdayba diksiga hadduu sidaa uga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa looga qiyaas qaatay wixii aan dhiig lahayn sidiisoo kale min kulli maytin laa yasiiru laha dam wixii aan dhiig soconaya lahayn isagana waa looga qiyaastay marka waxaa muuqanaysa in dee bahalkani marka uu ku dhaco maxaa soo riixay ma shaydaan baa soo riixay si arrinkiisu yahayba ka dawada ka cudurkuu ku horraysiinaya waa kan dabeedna isbarbarinaya una grifgriftahaya kolka kii dawadana kor buu dhigaya marka haddii aad ka saarta markiiba adigoon hoos u wadagelinin cudurkiibuu ku reebay waa kaa ilaahay tilmaamaya dacufa aalibu waalmadluub labadii waa isku barbar dhaceen oo isma dhaamaan qofkii iyo dee kaa caafimaadka uu ka qaatay marka ha geliyo oo dabeetana sharaabkii ha iska isticmaalo way isdheeli tireen labadaas way iskoosteen addaa wadawaa cudurkiisi iyo caafimaadkiisi baa iskoosta macneedu isagoon ku dhicin oo kale u dhigantay halkaasuu mariyey daruuri maaha qofku ama waajib maaha hadduu doono dee wuu iska dayn karaa mararka qaarkood baa dee nafsadda qofku ku adkaan kartaayoo midh weyn oo green fly intuu soo boodo uu dad odhan karaa marka haddii aad ka wiswisto ama qofku nafsadiisu ay u saamixi weydo wuu iska dayn karaa daruuri maaha macnaha faral maaha ha geliyunbaa la yidhaha waxa lagu tilmaamay uun sidii aad kaga dabaalan lahayd ayuunbaa lagu tilmaamay hadduu qofku iska daynaya waa iska dayn karaa waayo xalaasha iyo abateedku way kala duwanyaen mararka qaarkood baad shay xalaala abateed u waayi kartaa waayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam maansalugalay baa lagu casuumay afariyo adinley kolkaa wuu iska yaro riixay saxaabigii la cunaya wuxuu ihi ma xaraam baa maya xalaal maaha buu ihi oo waxa ma xaraam baa buu i markaasu i me xaraam maahe waa xalaale anigaa dareemaya in aanan abateedu haynin markaa waa wax jiris waaya taasina halkaasaynu kaga gudubnay digada laakiin matal dameeraha iyo baqlaha iyo wixii aan xilibkooda la cunin digadooda iyo kaadidooda iyaga culimmadu waxay u badan yihiin inay nijaas yihiin inay nijaas yihiin iyagu oo maadaama xadiidkaa dee fa inahaa rawtatu ximaar baa u kusoo arooray walxayawaanu kulluhu daahir buu xayawaanka dhammaantii waa wada daahir ila alkalba waalkhinziir bahalkaa la yidhaahda ayga iyo doofaarka mooyaane wamaa tawallada minhumaa iyo wixii labadaa ka dhasha aw min axadihimaa ama midkood ka dhasha taas waa masalo masalada kalena waxa weeye waalmaytatu kulluhaa najisa bakti dhammaantiina waa nijaas ila asamaka waljaraada waalaadami saddexdaa mooyaane kalluunka iyo ayaxa iyo bani aadamka xayawaanka dhammaanti waa wada daahir buu ku yidhi sababtuna waxa ay tahay dee kol hadduu jidhkiisii daahir yahay isaguna waa daahir bahalihii dugaagii xoolihii noolaa wixii ka soo hadhay oo dhami ee noolaha ahaa dee waa iska wada daahir weeye wax nijaasa male labadanna ayga iyo doofaarka iyagana waxa loo daliishanayaa dee qur-aanka kariimka ahay waxa uu xusay baalkaa doofaarka la yidhaahdo hilibkiisu inuu xaaraan yahay aw laxma khinziir baa idhaha fa innahu rijs waa wasakh weeye waa nijaas cunistiisa iyo isaguba bahalkan kale la yidhaahdo aygana de waxa aynu arki doonaa in marka uu afka wax geliyo ama ku cuno afka wax la yidhaha la maydho toddoba jeer oo midicii tahay waxaana iska macruufa dee meelaha uguba roon buu ka mid yahay afku mar haddii afkiisii toddoba jeer la maydhayo intii kalena ka had loga qiyaastay bayda wamaa tawallada minhumaa waa ka iska dhaleen min axadihimaa midkood ka dhashayna waxa weye xataa hadduu neef idaaba ka dhalo ama xayawaan kale ka dhalo dee asalkiisii wuxuunuu noqonayaa uun kaa nijaastaa buu kasoo jeedaa marka xayawaankiina halkaasu xukumkiisu maray libaaxii iyo shabeelkii iyo bahalihii kale ama dhididka badan lahaa ama wax markaa waa iska wada daahir weeye xayawaanadaas labadaas baa si gaara daliilkoodu uu kaa aynu sheegnay uu yahay bakti dhammaantiina isaguna horena waynu usoo marnaye isaguna waa nijaas baktiguna waa nijaas baktina dee garatayo waa waxaan birsol sharci aan si sharciya loo gowracin haddii la doono haba la gowraco laakiin kol haddaanu gowracaasi ciddii xaq u lahayd iyo sifadii sharciga ahayd aan loo gowracin isaguna waa bakti uun waa bakti waxaa kaloo bakti noqonaya maa aljuz alladii qutica min alxay waslada laga jaro neef nool neef nool oo inagu ma naqaanee waxaa dhacayay carabtu baryaha ay iska busaaradsanaayeen neefka kuruskaaba laga goosan jiray geelaa ama laxda barida laga goosanaya dabeetana waa la dawaynayaa isagiina waa la isticmaalaya ilaa xayraanku meelo badan buu dadka la gelayaa marka haddii arrintaasi ay dhacdo oo laga jaro neefkii noolaa qayb ka mid ah wuxuunu noqonayaa uun bakti buu noqonayaa waalmaytatu kulluhaa najisa samaga wixii badda ku jira un weeyaan jaraadkuna waa ayaxa aynu naqaano oo dagaalada waanu midha midhaysan jirnay bay leeyihin asxaabtu markaanu iska soconno eanu dagaal iyo safar ku jirno ayaxa waanu qabqabsanaynay iyo dee qofkii bani aadamka ahaa isagana dee ilaahay baa hi walaqad karamnaa bani aadam bani aadamkii waanu karaamaynay baa ilahay wy marka isaga oo nool iyo isagoo dhintay gaalkiisa iyo islaamkiisa midna nijaas ma ahaa ee waa daahir dee horena usoo xusnay in dee laba bakti ay maaragtay labadan ayay ahaayeen marka oo kuwan iyaga waa laga soo reebayaa bahalkaa baktiga badda iyo baktiga ayax waynu kasii soconaa masale kaleu haddana sheekhu u gudbayo waxau ihi wa yugsalu linaa weelkii waa la maydhayaa ama dharkiiba ama wixii uu taabtaba min wuluuqi alkalbi waalkhinziir gelidda uu galay doofaarka iyo bahalkaa la yidhaahdo aygu ayga iyo doofaarku hadday afka la galaan weelkii waa la maydhi doonaa sabca maraatin toddoba jeer baa la maydhi ixdaahunna bituraab mid ka mid a ciid baa lagu maydhi wayugsalu waa la maydhayaa min saa'iri najaasaat nijaasooyinka ka soo hadhay taa ayga iyo doofaarka maratan hal mar unbaa la maydhi ta'tii calayhi dusha lagaga shubayo wathalaathatu afdalu in saddex laga dhigaana fiican oo qurux badan in saddex laga dhigo ayaa qurux badan alwuluuq min wuluuqi alkalb waalkhinziir waa doofaarkii iyo aygii oo afka la gala waxa u daliila xadiidka abi hureyra uu warinayo ee bukhaari iyo muslim ku sugan wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa shariba alkalbu fii inaa'i axadikum falyaqsilhu sabcan marka uu aygu ku cabo weel mid idinka idinka mid ahay uu leeyahay toddoba jeer ha maydho riwaayada muslim waxay ahayd dahuuru inaa'i axadikum midkeen weelkiisu waxau nadiif ku noqon karaa idaa walaqa fiihi alkalbu marka uu aygu afka geliyo an yaqsilahu sabca maraatin uulaahunna bituraab wa fii riwaayatin lidaara qudniy ixdaahunna bilbadxaa mid ka midihii ay tahay midda dhexaa ugu fiicane biyuhu si ay qaybina uga horayso qaybina uga dambayso marka dhexe ciid laga dhigo sidaasaa uu tilmaamay waqiisa bilkalbi alkhinziir kolka doofaarka daliil gaarahoo ku soo arooray ma jira bay leeyihiin madhabtani waa looga qiyaasanayaa oo doofaarkiina kaluun buu la mid yahay waxa uhi liannahu akladuu minhu waabuu ka sii daranyahy wa bilfami kayruhu min baabi awlaa kamaa dalla dalika calaa nijaasati cayni afkun buu nebigu sheegaye dhogortiisa iyo cagihiisa iyo waxan kalena dee afkunbay la mid yihin oo afkaaga had iyo jeer ugu mudan jidhka sida wejiga iyo afka ayaa ugu mudan yihin marka kol haddii afkiisii ka noqday waxa weeyaan deyntii kalena waa la mid iyada qudhigeeda waa masale khilaafiyo dee madaahibta qaarkood waad ku arki doontaa tilmaamaya nijaasta noocan in aygun ku gaartay oo doofaarku daliilaan loo haynin cunidiisa haa inuu bahalkaasi dee yahay cunidiisu ay xaaraan tahay laakiin inuu nijaas yahay jidhkiisu ayaa maaragtay ay qaarkood ka soo horjeesteen aygana afkiisunbaa la sheegay inta kale loogama qiyaasanaya bay qaarkood qabaan afku waa loo hayaa daliilka rubama waxaa laga yaabaa bay leeyihiin marka qolyaha tilmaamaya nijaastan inay afkuun ku gooni tahay dee afka in aafo gaaray saaranta waa kan isku qaban waaye ee kala hayo uune afka in belo kale ku rakibantaha suuragala marka dhogortiisa iyo loogama qiyaasan kara bay leeyihin jidhkiisa kale waad ku arki madaahibta qaarkood oo caynkaa sheegaya waaya sidaasaa markaa halkaa wuxuu ku tilmaamay kolka sheekhu nijaastu in aanay isku derajo ahayn laakiin saddex qaybood baa loo qaybiyaa muqallada mukhafafa mutawasita nijaas culus iyo nijaas fudud iyo mid dhexe nijaasta culusi waa tan aygiiyo doofaarka uu ku sheegay oo toddoba jeer u baahan in la maydhoo midicii tahay nijaasta fududina teebay ahayd waynu soo marnay ila imikaeh waa tii ilmaha yar ee u baahnayd uun maxay rushaynta ta dhexdhexaadka ahina waa tan uu ku leeyahay mar keliyaa ku filan mar keliya ayaa ku filan in la maydho saddexduna waa sunni mar labaad nijaasta waxaa loo qaybiyaa xukmiyatun wa cayniya ama maxsuusatun wa kayru maxsuusa ayaa loo qaybiyaa nijaas la arkayo oo isha lagu arkayo iyo mid aan la arkaynin oo iminka dee kaadida iyo saxaradu miyay isku mid yihiin saxaraduna dee way muuqanaysa oo nashcuruhaa bixaasati albasar waxaynu urta iyo iyo dee araggaba waynu ku ku garan karaynaa waanay uraysaa waana la arkayaa saxaradii iyo dhiiggii laakiin kaadidii dee kolkay engegta miyaa la garan lama garanayo marka waxaa la yidhaha xukmiye iyo cayniya idan labaduba maydhidda way u baahan yihiin waana kaaku yidhi wa yuqsalu min saa'iri najaasaati maratan marunbaa la maydhayaa nijaasta ka soo hadhay aygii doofaarka markaasoo ta'tii calayhi habka loo maydhaya khusaynaysaa ta'tii calayhi ta'tii calayhi dusha kaga timi macnaha waa in dusha lagaga shubaa oo waxani ay hoos u dhaafaan intaynaan horta halkaa soo dhaafin ciiddaas dee xigmaddeeday wadataa culimadu waxa ay ka doodaan talow ma bedeli karaa waxyaabaha iminka wax istaralgareeya ama wax aada u nadiifiya ee la yaqaano ama jaraasiinta dila qayb badani waxay leeyiin maya ciiddaasi nuxur gaaray xambaarsantae taasun ha lagu daayo ilan berigaaba wax kaleoo lagu maydhi jire wax way jireene nebigu tanunbuu doortay calayhi salaatu wasalaam marka ta'tii calayhi haddii masalan dharka xaafadda marka la maydhayo qaybi ay nijaas tahay ha la qabtoo qofna ha ugu shushubo qofna saa ha u yaro xafuujiyo biyuhuna ha dhaafeen dabeetana isagii oo uskagii iska leho laakiin nijaastii ay dhaaftay un dee tashtiga ha lagula rido weelka kale habka loo maydhaya waa maratan ta'tii calayhi waa mar dusha lagaga shubayo waxaana fiican intaan uskaga laga saarin nijaasta horta laga maydho nijaasta si gaar ah loo maydho haddii la garan waayo meeshay ku taallana marada biyaha dusha ha lagaga shubo ha dhaafeen kadibna ha lagu daro dharkii kale eh dee uskaga laga saarayay haddii ay dhacdo laakiin dharkii nijaastaha iyo kii daahirka ahaa in la isku dhex daro dee intii soo hadhow galaafanaya shayga nijaasani intii nadiifta ahayd lafdigeeda ayaa uu galaafanayaa sidaa daraaddeed baa baabkani muhiim uu yahay dadka ammaanadan tadkiirka ammaanada nadiifinta ummadda gacanta ugu haya ama doobiyaasha ama dee dumarka iyo hablaha iyo in la ogeysiiyo aad bay muhiim u tahay shayga loo maydhayo in uskaga laga saara daruuri maaha oo uskaga iyo nijaastu waa laba arrimood oo kala duwan shay uskagaysan ayay kaadii ku dhici kartaa marka in la xafuujiyo oo dabeedna biyaha dusha laga shubo galaan laba lagu shubo wuu way kaga bixi kartaa nijaastu uskaguna dee sidiisaa looga maydhi taasina waa masalo kale masalo kaleo haddana usii gudbayo waxau yidhi waidaa takhallalat alkhamratu khamrigii marka uu iska khal noqdo alcoolkii qaybtii waxwaalinaysa ay ka baxdo binafsihaa iyadu gaar ahaanteeda uun marka ay uga u daahir u nadiif noqoto ee soorihii uga baxo dahurat nadiif bay noqon doonta wa in khullilat haddii khal laga dhigo oo laga saaro alcoolkii bidarxi shayin fiihaa iyadoo wax lagu riday lam tadhur daahir noqon maysa buuri daahir noqon mayso sababtay u daahir noqon weydeyna waxa weeye wixii lagu riday wuxuu soo galay iyadoo nijaasa ayuu soo galay dabeetana wuu kula jiraa oo inteeda kale hadday khal noqoto shaygii lagu ridaybaa isagoo nijaasa ku jiro markaa nijaasayn masalada tan ka horraysaa waxa weeye baashan khamriga la yidhaahdo arrinteedu maxay noqonaysaa inay horta xaaraam tahay oo cabitaankeedu xaraam yahay waa la isku waafaqsan yahay qofna qof kuma diidana muslimiinta qur-aanka kariimkaabaana ilahay uu ku xuso maxaa rabbi u ihi inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rijsun min camali shaytaani fajtanibuu ka durkadaasay inoogu joogtaa waa cabitaanka laakiin nijaas ma tahay mise ma aha waa masalo la isku khilaafay jumhuurta ama culimmadu siday u badan yihiin waxa weeye inay nijaas tahay bay leeyihiin iyada iyo wixii waxwaaliyaaba ee bahalka alkoolka wixii waaya waxay daliishanayaan lafdiga aayadda ayay daliishanayaan inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rij rijsigaasay leeyihiin wuxuu tusinayaa laba macne inay xaraam yihiin iyo inay nijaas tahay labadaasay muujinayaan waaya qolyo kale ayaa waxa ay qabaan bahashani in ay xaaraan tahay cabitaankeeda laakiin aanay nijaas ahayn oo wax kastoo nijaasihi xaaraan wuu yahay laakiin wax kastoo xaaraanihi nijaas maaha taasay ka soo qaateen oo iminka waxyaabaha qaarkood oo masalan dee ku cadfan oo bahashan raacsan inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu walaslaamu intana dee ku cadfan cadafku yufiidu taqaayura watamaaul altaqaayuru fi lacyaan watamaaul fi lcraabi wa fi lxukm cadafka haddii shay dee connection loo sameeyo la isku xidho wuxuu muujinayaa in ay xagga caynta ku kala duwan yihiin oo intan la tiriya way kala duwan yihiin laakiin xagga xukunka iyo xagga icraabka oo naxwaha ah way iskaga mid noqon karaan marka waxay leeyihiin dee bahali tusbaxyadii lagu faashanayay nijaas maaha meeshana aayaddana way ku jiraan sanamka laftiisii qoriga halkaa taagani dee rijsi baa lagu sheegay haddii la taabto isaguna nijaas maaha inama alkhamru walmaysir maysirka laftiisina turubkii nijaas maaha haddana intan unbuu khamrigii ka mid yahay lagu sifeeyey maxay rijsiga marka sida intanba taabashadoodu aanay nijaas u ahayn dee iyaduna nijaas maaha laakiin intuba waa isla wada xaaraam waa xaaraana nijaas ahayn bay markaa halkaasay mariyeen halkaasay mariyeen laakiin shay kasta oo isagu nijaasi xaaraan uu yahay oo dee laba intifaacsanayo idan daliilka ku soo arooray wuu yahay saxiix oo dee waaba na suganba laakinahu hayru sariix kuma sacaba daliilka wuxuu u qaybsanaya midi waxa weeye saxiixun sariixun midina waxa weeye sariixun hayru saxiix midina waxa weeye saxiixun sariixun hayru saxiix iyo saxiixun hayru sariix daliil mas sugan masaladana ku cad iyo daliil sugan oon masalada ku caddayn iyo daliil masalada ku cad ase aan sugnayn marka iminka daliilkani waxa weeyaan bay leeyihiin daliil sugan oo aayada laakiin kuma caddaa kuma caddaa idan sida fiicani waxa weeye in dhinaca dadaalka badan la qaato oo dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk wixii ku shaki gelinaya ka tag buu nebigu oo meesha bilaa shakiga ahuun u kac marka khamrigii kolka ay waxa madhabtani ku socotaa markaasee jumhuurtu qabaanoo inuu nijaas yahay khamrigii inay nijaas tahay haddaba kolka intoo halkaa la iska dhigo ay karto uun dabeetana alkolkiiyo wixii waxwaalinaya binafsiha gaar ahaantiisa unu isaga baxo daahir bay noqonaysaa haddii lagu rido waxna bidarxi shayin fiiha lam tadhur daahir noqon mayso shaygii galaydaa nijaasoobay wuuna la dhex fadhiyaa ayay yidhaahdeen lianna maa yudraxu fiiha yatanajasu bimulaaqaatiha wayabqa mutanajisan faidan faida inqalabat khallan wahuwa fiiha najasaha shaygii ku dhaca nijaasinayda waaya waxa uu markaa halkaa kaga gudbay baabkii la odhan jiray nijaasta iyo qaybaha ay leedahay iyo nijaasi waxa ay tahay iyo sida loo maydhayo intaba aragnay in runtii qofku baaritaan dheer ku sameeyo aada uu ugu dadaalana way mudan tahay oo runtii waa muhiim weeye waa muhiim nijaasta inuu qofku ogaado si aanu dee cidhiidhi u gelin oo cilmiguna waxa uu keenaa nefis jahliguna wuxuu keenaa cidhiidhi iyo mucurtood marka masalada inuu qofku usii dadaalo mudawalaadka wixii qofkii daalacan karaa uu ka eego aad bay muhiimata waxaynu yaro raacin lahayn marka masalo kale oo iyaduna bani aadamkan ifka ku abuuran qayb ka mida khusaynaysa waa dumarka hooyooyinkii walaalihii ooriyihii ayay khusaynaysaa in yar baynu ka marin doonaa haddii ilaahay ka dhigo inta qaybtan hore fudud waxa weeyaan dhiigagii iyaguna dee nijaasta ahaa isla markaana imanayay ee dhadiga ka imanayay bani aadamka wuxuu uhi wayakhruju min alfarji xubinkaa taranka ee dumarka waxaa ka soo baxaya halaaatu dimaa saddex dhiig baa soo bixi karaa damu alxaydi walnifaasi walistixaada midi waa dhiigga caadada midina waxa weeye nifaaskaoo dhiiggii dhalbadaa midina alistixaada waa dhiiga ay dhacdo dumarka inuu ka yimaado isagoo dhabar furana mid walba sidiisa ayuu u tacriifinaya oo waxaa la yidhaahdaa alxukmu cala shay farcun can tasawurih shayga oo la xukumo oo wax laga sheego ama waa waajib ama sidanuu yahay ama qaybahaasuu leeyahay intaan shayga la xukumin horta waa in tasawur la gartaa horta qayaxaad waa in lagu sameeya markaasaa shayga tafaasiishiisa loo geli karaa marka innagoo aan garanaynin dhiigagani waxa ay yihiin iyo tilmaamahooda xukun ma siin karno saa darteed bay ku xidhantay in la tacriifiyo qolada mandiquna oo dee baab tacriifka had iyo jeer qaybta la ydhahdo ka hadlaa waxay yidhahdaan maa yaqtadii tasawuruhu tasawur almucarafi aw imtiyaazahu can hayri ay yidhahdaan markay tacriifinayaan tacriifu tacriif kolkay ka warramayaan waxay yidhahdeen waa tacriif waxaa la ydhaha shayga garashadiisu kii la doonaya ay ku garantiisu marka wuu tacriifiyey dabeetana wuxuu ihi falxaydu dhiigga caadada ahi a yacrifu ahluhu wey waxaa sii garan doona ehelkiisae cidda alla ku sallidae caaishuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka qancinaya oo iyadoo xaj loo socdo ayaa wakti aan munaasib ahayn buu ka yimi oo iskaga beegmay kolkaasay dabeedna barooratay dhaa maxaa kugu dhacay buuhi ma dhiiggiibaa kaa yimi haabay tii iska xejisa buui waa dumarka ilmo bani aadam ayaa alla uu gartaye oo uu ka yimaadaa da iskaga sabra buui huwa damu lkhaarij waa ka ka soo baxaya min farji lmara xubinkaasuu ka soo baxayaa calaa sabiili sixa iyadoo iskaba caafimaad qabta oon cudur jirin ayaa uu ka soo baxaya iyadoona cudur jirin min kayri sababi lwilaada wax dhalma ahina aanay jirin ilan markuu kaas imanayo qofkii wuu iska caafimaad qabaa gabadhiina may umulin marka wuxuu ku saaray labadii dhiiga kale markay caafimaad qabto dee ka cudurka ku yimaada waa istixaado dhabar furan baa laydhaha wuu soo socdaa isagu min kayri sababi lwilaada ka sababta uu dhalmada ku yimaadana maxaa la ydhaahdaa waa dhiiggii dhalmada isaguna nifaas baa la ydhaahdaa marka labadii kalea kaa baxay labadii kale ayaa kaa baxay oo waxa soo hadhay uun kii isagu ahaa kaynu doonayno iminka la sheegayay oo ahaa dhiiggii caadada addawra shahriya ayay u yaqaanaan carabtuna wakhtigan casriga haddaba wuu tilmaamay oo waxa uu idhi wa lawnuhu aswad midabkiisu waa madow muxtadimun ladaac waa meeshii xishood ma yaallo laakiin xaq hal cadaynaya leanna mid nebigaa ka warramo calayhi salaatu wasalaam ka xishoon waayey arrimaha hoos hoosta ee sidan oo kaleana dee dadka iyo dumarkiiyana ma weydweydiiyaan cid gacal unbaaba kuu sheegi karaysaba marka kitaabku waa gacalkii bal ka dhegayso waxa uhi walawnuhu aswadu midabkiisu waa madow muxtadim ladaac waa laba erayoo isku mid a muxtadim iyo ladaac waa kululuun oo maaragtay qofka kulayl ku keeni kara muxtadim iyo ladaac waa labada muxtadimna waa shadiid ladaacna waa xanuun leh kaas tacriifkiisi intaasaabuu kugu soo koobayba midabkiiyo dareenka waa intaa wanifaasu dhiiggan dhalmaduna huwa damu lkhaarij waa dhiigga soo baxa caqiba alwilaada marka ay hee gabadh umusho ooridu marka ay umusho dhiiggaa ka yimaada kaasaa la yidhaahdaa maxay nifaas walistixaadatu dhiiggan dhabar furanka ahina huwa damu lkhaarij waa dhiigga soo baxaya fii kayri ayaami alxayd wanifaas maalmahaanay xaydka gabadha ku jirin ama dhiiggii dhalmada ku jirin eeg maalmihii xaydka kuma jirto koow maalmihii dhalmadana kuma jirto laba dhiigna way leedahay marka waxay isweydiin la ilmihii qubtay muxuu noqonayaa waa su-aal iman karta de xaydna kuma jirto dhalmana kuma jirto weli may dhalinba waa kuwa culimmadu kala qaadee yidhaahda ilmahani haddii uu gaadhay wakhtigii ruuxda lagu afuufaye ilma uu noqonayay dhiigga ka yimaada waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay dhiiggii dhalmada laakiin inta uu yahay nudfada iyo waxaa ama aanu noqonin kii ruuxda lagu afuufay dhiigga ka yimaada kan dhabar furanku la xukun noqonaya labadaasaa fararahaas u yeelanayaa buyidhi tacriifkoodii waad haysataa saddexdii mid caafimaad ku soo baxay mid dhalmo ku soo baxay iyo mid labadaa iyadoon midna jirin cudur ku soo baxay saddexdaba waxbuu ka tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam beyjka hore ee lix iyo soddon raqam talaata wuu ka sii warramayay nebigu gabadhaa laydhaa faatima binti abi xumaysh ayaa dhiiggan dhabar furanka ayaa ku iman jiray waanu dhacaa iminka dawooyinkan kiniinadan iyo irbadahan iyo waxyaabahan dhalmada loo qaato ayaa had iyo jeer keena marka ay dadku badsadaan waa seelafagtiga ay leeyihiin bay idhahdaan dhakhaatiirtu gabadha haddee kiniinadan xubuubkan loo cunayo en dhalmada in la iskaga waxeeyo ama injectionkaa haddii la qaato haaliban wuu yimaadaa dhabarfurankaasi bay dhaha koow wuu way usoo cabatay nebiga dhiiggana iga butaacee sidaan yeela la waa mucallimkii basharka kolkaasaa waxau ihi idaa kaana damulxaydati fa innahu damun aswadu yucraf dhiigga caadada waa mid madooba la yaqaan buuri dadku ka yimaadaa waa yaqaana fa idaa kaana dalika yucraf macnaha wuxuu u leeyahay dee maarata dumarkaa sii garanaya baabulxayd marka had iyo jeer fiqiga la akhriyayo waxa uu leeyahay istixaadadana sida ay u tukanaysay u soomayso ayaa axkaam badan iyo tafaasiil badan bay leedahay matal minhaajka iyo irshaadka iyo kutubaha fiqigaee tafriicaadka iyagoo xadiidkan aada u sharxaya ayay masaa'il badan ka keenaan marka nin sheekhaa minhaajka akhriyayo horuu u fahmi waayey ardaydina aad bay usoo wada eegeen markaasaa wuxuu yihi xaydku miyuu idinka yimaadaa maya nagama yimaada bay dhah haddaba ana igama yimaada in labada safxadood isku qodba buui labada xaashiyood labadan xaashiyooda ka hadlaya gedigooduba xayd isku dhajiyo balastar isu mariyo ina dhaafiya bu nin kalena mid kale u gabiya wuxuu ihi xubisada irshaad iyo xayd minhaaj xuubka kama qaada buui marka la marayo baabka xaydka ee minhaajka oo adag iyo irshaadka oo isaguna xubisa masale adag oo iqraarka ah weeyaan ardayda xuubka ugama qaadin macnaha cumuuman wuxuuna uga jeedaa kitaabku waa mukhtasar isagu iska fududeeyey masaa'ilka tafriicaadka ah yucraf taasaan ku keenay fa innahu damun aswad yucraf ehelkiisaa garanaya marka ehelkiisaa loo daaya buu lahaa sheekhaas dabcan dee dumarkii baaba u baahanba horida ninkeedii inuu wax uga sheego ciddii markaa qofkii mucallim ihi inuu intii ay ku qasmi lahayd masaladu in runtii dadka loo faa'iideeya waa muhiim maatidana la baro faidaa kaana dalika faamsikii can salaati kaamilow markaad aragto salaada iska daabuul faidaa kaana alaakharu fatawadi'ii wasalli fainamaa huwa cirqun ka kale kolkuu yimaado buri ka kale ka aan kuu sheegay buri ka kale kolkuu yimaado waa xidid furmay eh xidid baa furmaye iska tuka bura iska cibaadayso kaasi waa kaa xadiidka markaa safxadda kalena isaguna sidaasuu tilmaamay inamaa dalika cirqun walaysa biاlxaydati faida aqbalat اlxaydatu fatruki الsalaata faida dahaba qadruha faغsilii canki dam wasalli marka mid waliba siday dee ka yeelaysa cibaadadii way soo socdaan lakiin imika waxaynu qaadanay uun inuu dhiigani saddex qaybood yahay mid walibana qayaxaadiisa iyo tacriifkiisuun baynu caawa qaadanay bal mid waliba muddadu socday iyo xukunkiisana in sha allahu tacaala walilxadiidi baqiya
matalan haddii roogu uu nijaasoobo sidee baa loo daahirinayaa rooga masaajid
wuxuu ku fiican yahay intoo kor loo yar qaado hoostana sinxi loo dhigo in biyaha lagu shubo intaynu kor u yaro qaadno halkan lagu hunqaacay ama lagu kaaji inaynu sinxi hoos dhigno dabeedna biyaha ku shubno ku shuqoshuqayno oo aynu sidaa ku nadiifino si wixii ka dhacaya ay u dhaafaan haddii aanay dhaafaynina waa in la masaxo ilaa inta lagu nadiifinayo
su-aasha labaad ragga iyo dumarku markaanay daahirka ahayn kitaabka qur-aanka ama akrii karaan mase taaban karaan
way noo soo socotaa minhaaj lama xanta buuhi ninkii minhaajka waxbaha xamanina haddaad wax iska weydiiso wuuba kuu soo wadaaba waynu arki doonaa baabka isla dariska qaybtiisa dambe weeyey marka iyo inaan qadimin
haddii lagu qariyo hilib doofaar ama xaydhiisa ama saantiisaba haragiisaba mare laga lagu soo dhex daro muxuu xukunkiisu noqonayaa oo aanad ogeyn sida waxyaalaha gaaladu ay soo sameeyaan oo kale
sideedaba islaamku qofka wuxuu kala xisaabtamayaa wixii uu kaso caaliman mutacamidan wixii isagoo og uu kaso laakiin wixii loo qariyay ama khamri ama doofaar isaga dembi kama haysto rufic can ummati alkhatau wanisyaanu wama sukriyu calayh nebigu wuxuu leey ummadda waxa laga dhaafa waxay ilaawaan wixii ay ku gafaan iyo wixii lagu dirqiyo wixii lagu dirqiyo saddexdaba laga dhaafa waxaa se xusid mudan dee doofaarada inaad iskaga durugto iyo meelaha lagu rifrifayo oo meel dee hilib xalaalo hagaagsan lagu cunayo haddii aad dee dhex joogto meeshii deegaanka noocaasa marka horeba dee iska daayo ka durug waay
haddii aan ogaar joogto dabeedna ay iga baxsato dabeedna aan soo gaadho iyadoo baktiday mala cunayaa hilibkeeda
horta nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam marka waranka laga taagay ugaadhuso ay ku baxsato inay taasi gowrac u noqon karayso waxayse culimadu isweydiiyeen rasaasta rasaastu miyay la mid noqonaysaa warankii iyo micraabkii micraabkuna waa bahal garmaqaato ah oo afiiqnaayo intoo lagu tigaantigiyo neefka dabeedna markuu afka saa ugu mudo dee dhiigu kasoo butaacayo hadduu dhinta la cunayo kuwaa u fasaxay rasaasta culimo badan ayaa qaba inay geli karto halkaa waranka iyo garmaqaataha iyo wixii lagu dilay oo kale inay iyana la mid tahay oo sababta isugu khilaafeen waxa weeye ma muxadad ba mise waa muaqal muaqil ma culays buu ku dilayaa baragsharkama ku soconaya ku dilaysa rasaastu oo hadday taa ku dilaysa waqiidkii bay noqonaysa almawquuda tii suurat lmaa-ida ay ka warramaysay la garaacay haddii ay af ku dilaysana dee warankiiyabay la mid noqonaysa marka qaybiba mid ayay qaateen qayb yidhi culays bay ku dilaysaa gowrac noqon mayso iyo qayb yidhi waxa ay ku dilaysaa fiiqnitaan iyo may tahay idinkaa la idin diibay dee idina waa idinla sii qiyaas marka rasaastumaan waxaan u malaynaya inay kala duwan tahayoo qayb aada afkeeda uu fiiqan yahay uu jiro labada qowlba way jiraan mase kala rajici karaa imanka waay haddii aan salaada ku tukado tayamum kadibna aan biyo helo ma soo celinayaa buli maya kol haddaad tukatay soo celin maysa waa soo qaaqabinayna
waa tii ahayd haddaad habeenkii biyo wey matalan haddaad biyo weydo waa inaad daydaydaa haddii ay habeen tahay magaalana aan joogo jaarkaan toosinaya markaan biyaha daydayay
sideedaba da inaynu maado iska dhigno mahe ilan diin baynu wadnaaye waxa weeye qofka doonaya habeenkii inuu xaaskiisa u dadaalo dee salaadana ha u dadaalo taasi waa mid haddii wax kadisoo ku yimi ay tahayna waxaa la eegayaa un qofka awooddiisa iyo istidaacadiisa inta uu karun baa la eegayaa wixii markaas awooddiisa ka baxsan lagala xisaabtami maayo wuu ka gebagabaysan karaa laakiin ha dadaalowun
haddii la yidhi bini-aadamkii gaal iyo islaamba nijaas maaha inama muslimu inama almushrikuuna najasun wuxuu xubkeedu noqonaya
dabcan nusuusta midun lama qaato amaanat ladaa wax la yidhaahdaa jira oo ah markaad naskan akhrido inaad naska kale ee la macnaana akhrido markaad madhabtan akhrido madhabta kalena inaad akhrido intaba lasoo wada bandhigo haddii ay taasi jirto aayaddu dee waxaa kaloo jira xadiid saxeixo isaguna tilmaamaya nin gaala inuu tiirka masaajidka ku xidhnaa waxaa dhacaysa oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadii weliba u dambaysay inay wafdigu u yimaadeen gaala ahaa kristan ahaa masaajkiisana ay ku tukadeen brayerskoodii wixii ay bariga u tukanayeen oo asxaabta qaar ay ku xanaaqeen ulahaa iska daaya cumuuman haddii ay nijaas yihiin dee masjidka waa la maydhi laha halkay farfadhiisteen markii la isla akriyay haddaba xadiidka cibaadihi aladiina istafaa allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wazidna cilma waxaynu maraynay aakhirka kitaabu dahaara kitaabkii ka hadlaya nadaafadda qofka muslimka ah iyo qaybihiisa dambe waxyaabaha la iska nadiifinaya waxaa ka mid ahaa saddex dhiigoo dumarka ka yimaadabu baabkii xaawalayda weeyaan waana baab inay bartaan uu aada muhiim u yahay aan la fudaysan leannahu wax badan baa ku xidhan oo axkaamta ah salaadii soomkii xajkii nikaaxii furiinkii intoo dhammiba way khuseynayaan baabkan oo adiga arkaya oo halkan waxaa loogu sheegay salaadu goorta ay qofka ka ansaxaysa iyo markaanay ka ansaxayn baaba la kala sheegayaaba wakhtiyadanoo kale kama ansaxayso kumanay waajibin mana soo qallaynayaan siiba labadaa hore ta caadada leh iyo ta dhiiggaa dhalmada leh marka la eego soomkana dee isna kuma waajibin waa wakti aan cibaado u suuragal ahayn laakiin ay soo qallaynayaan soomkii xajkana baabkani wuu khusaynayaa oo marka qofkii aanu daahir ahayn dee axkaam gaaruu yeelanaya inuu xajkiisii iska wado ase aanu dawaafkii iyo sacyigii marin siiba dawaafkii sidoo kale nikaaxii baabkii guurka dee isna waa khusaynaya oo dee ilaahay baa waxa uu leeyahy waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihin alaaata quruu dumarkii la furay saddex jeer cagta ha u dhigeen oo yay guursanin saddex jeer ilaa ay daahir noqonayaan marka waktigaa aanay daahirka noqonin aanay cadad bixin lama guurin karo oo meherkii dhinacaasay kasoo gelayaanoo waan la meherin karayn gabadhana cadad bixin dalaaqiina waa sidoo kale oo lama furi karo gabadhu iyadoo aan daahir ahayn marka cumuuman baabkani sidaasa axkaamtiisu dhinacyo badan ay uga imanaysa waxau idhi haddaba isagoo ka hadlaya muddada uu socon karo ta gaaban ta dheer ta dhexe wuxuu idhi wa aqalu lxaydi yowman wa layla dhiiggaa ilaahay uu ku sallibay dumarka ka yimaada xaydka la yidhaahdo muddadiisa ugu gaabani waa habeen iyo maalin arrimaha soo socda intooda badani habatat bilistiqraa' raadraaca iyo baaritaan unbay ku sugmeen sidooda badan habeen iyo maalin ayaa dumarka qaarkood ay kuba daahir noqdaanba wa akharuhu khamsata cashara yawma wakhtiga u dheerina waa shan iyo toban maalmood oo dee dabcan habeenadoodiina ay la socdaan ila maalin bila habeeni ma jireen shan iyo toban maalmood baa marka uu u bato dhiigga caada u soconaya wa qaalibuhu sittun aw sabcun intiisa dhexdhexaadkiina waa lix ama toddoba sidaasay tahay oo saddexdaa xaaluu leeyahy qaalibkaasu baanay markaa dee dumarku u badanyihin caaisha oo khabiirad weyn ahayd dumarkay la talinayso waxay lahayd ha degdegina xataa tarayna alqascata albaydaa ilaa markaa ukhrayaadkiisa iyo gebagabadiisa waxa ugu dambeeya ku taqaaniin jeeroo aragtaan waxba dahaarada ha ku degdegina bay lahayd haddii shan iyo tobankaa habeen wax ka badan gabadhii ay isku aragto oo uu kaba joogsan waayo waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay dhiiggii dhabar furanka ase aanu ahayn kii caadada dee axkaam gaaraanuu leeyahay kaa dhabar furanka wa aqalu nifaasi laxdatun dhiigga dhalmada waxa u yar ilbiriqsi macnaheedu waxa weeye dumarka qaarkood baa wakhtiga ay umulaan kadib aan lagu aragba oo markaasunuu ka soo boodaa intaa kadibna iska daahir nooda hadduu qofku daahir noqdana oo wax dambe uu isku arki waayana dabcan cibaadadii ku waajibaysay dee way ku waajibaysaa wuu la imanayaa qofku oo waxa uu dee noqonayaa xukunkiisu qof daahira wa akharuhu inta ugu badan dhiigan dhalmada situuna yawman waa lixdan maalmood wa qaalibuhu sidiisa intiisa dhexena siduu u badan yahayna arbacuuna yawman waa afartan maalmood can umi salamata radia allahu canha qaalat kanat innufasaau tajlisu cala cahdi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam arbaciina yawman wahada maxmuulu cala algaalib wahuwa laa yunaafi ziyaada waxa ay saxaabiyadda umu salama la ydhaahdaa tidhi dumarku wakhtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo ogolaan jiray inay iska fadhiyaan oo aanay cibaadaysanin afartan maalmood waa intan aynu nidhaah